bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhugunsudyaal hamiinfaylaa ka dhowaada warka hamiinamee warsan qodobada dhugunsudyaalka dheega doonta weybanka huweyna taliga ciidamada biliiska koonfur galbeed oo ku hadalay xaalada ammaanka maamulka gobolka hiiraan oo dhaliilanjeedyan hay-ado ka howlgalayeen gobolkaas hooyo soomaaliyeed oo xubnaa shakwaayti qaraxi kudhiya hotel saxafi ee muqdisho golo shacabka oo geeko oo dhan qaadan kanagadowka miisaaniyada sanadka lamada kutub isiyeedka toogasho kudhiidhi geeka boosaaso ku dhowaad sade boqol oo baabuure oo kaxa yirameen shabeellada hoose eerataraya oo laku qaadahay una qabateenta dhaqaale itan hubsaaran dalkaas xabajoojin laka ka dhawaaqay maranka kaza iyo weliba ku dhowaad konton qof oo ka dhamatay dabqukahii california
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
hamiinamo dhugunsadayaal arbaacow khamiisnaha gala hayta taarikhdan iyo ka eedanta tumi afarta bilo tumi koowaad nofembar sanadka lamada kuntum isiyeedka ka dhawaada warkii oo fisanga taliyaga ciidamada biliiska iyo weybouse ku hadalay xaalada ammaan ee baydhaba shirkan jaraa'id usugeeka qobadi taliyaga biliiska gobolka baaya mahad cabdiraxmaan aadan iyo weybausan ku ka hadalay xaalada amni ee magaalada baydhaba weybana sheegay intii baydhaboya ku jarta xaalad siyaasadeed waanuusan degi ciidamada shaldubiga ee ka howlgalayeen deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan baydhaba antii ku dheeradan siyaasada ku jara koonfur galbeed us-oon afka furaday oo bulshadana aan sheegay intii anjarna ciidan sagaaren taageerow musharaxiinta roogan magaalada baydhabo
ciidanku waxaan rabnaa inay ka feejignaadaan kana dheeraadaan siyaasadan in laga dheeraado lagana fogaado shaqadii amnigoo annaga nagula ogaana inaan qabanno askari kasta waxaan faraynaa hay-adaha amniga ka tirsan gaar ahaan ciidanka booliiska waxaan faraynaa inay ka dheeraadaan siyaasadda aan ka fogaano kana dheeraano aan qabsanno shaqadanadii nagula ogaan tan waa qodob qodobka labaad haddii lagu arko cid allaaliya ciddii aan ku aragno inuu qof daba taagan yahay oo ma garanaysaa iyo barbagando iyo waxyaaba hadallaa iyo iyo inuu maarata qof u janjeero iyo ciddii lagu arkana tilaabo sharcigaa laga qaadaya tilaabo sharciga waafaqsana laga qaadaya qofka waxaa laga yaabaa inuu shaqadiisi ku waayo weliba shaqadiisii shaqadiiba inuu ku waayaa suuragala micni marka intay dhibaata kuu soo darsi lahayd adiga shaqadaaday qabsan nin kastoo askariyow shaqadaada qab ha gelin siyaasadda ka dheerow siyaasadda qof allaaliya qofkii ay keento oo kursigaa ku guulaysto annaga kaasaan la shaqaynaynaa oo madaxweyne noo ah kuna uma codaynayno umana codayn karno codba mabalihiin taasi waxay u taallaa siyaasadda iyo baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya u taal taas halkaasaa noga gudbaa qodobkaas labaad askaray inaad ka dheeraataan waxaan faraynaa ciidanka inay ka dheeraadaan waxyaabaha siyaasadda shuqul ku leh inay ka dheeraadaan yaan faraynaa dadweynaha waxaan ka codsanaynaa inay ka dheeraadaan waxa la yidhaahdo bannaanbaxyo iyo shoobaro iyo dhibaato nabadgelyo darro keenaysa inay ka dheeraadaan oo aan la oggolaanin oo aan la oggolaanin oo aan dawladdu oggolaanin hay-adaha amniga aan oggolaanin inay ka dheeraadaan iyaga oo ku sheegaya micnihi qofaan u bannaanbaxaynaa looma bannaanbixin hadalkan taliya mahada yoweybouse kooyaya xilla hay-ado ammaanka magaalada baydhabo laka eedaya antigo lasafaden haana kumida musharaxiinta ka sugan magaalada baydhaba maamulka gobolka hiiraan iyo weybausa dhaliilinjeediya hay-ado ka howlgalayeen gobolka hiiraan faahfaahinta warkan weyba beledweynaha ninku diray bashiir cabdulaahi ismaanga gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka hiiraan sheekh xuseen cismaan cali ayaa dhaliil u jeediyey madaxda hay-adaha ka howlgala gobolka hiiraan waxaana uu sheegay
hataa ma haystaa meel ay xataa kuwidaa ma haystaa taa waxaan ku eedeyhayaa hay-adaha samafalka qaarka hawshaas yani guda galay dadna inay wax u dhisaan soolar ay siiyaan ay tiribooyin u dhisaan dadka kalena yani magartaysa waxba haysanin taas waxbaa ku xisaabtami doonaa dila ilaado kaaman fiican waxaa ka bilaabaday barakacyaashaad waxaa ka bilaabaday waxaa la yidhahdaa dabaqada sare iyo dabaqada dhexe iyo dabaqada dabaqada hoosaa bilaaba hay-adaha waxaan ku amri doonaa hadii ilaado waxa la keenaayo in dadka loola jeerfiyaa hoyga wuxuu ka bilaaba hadduu qofka dhagax waayo hadduu jiingad waayo hadduu cashaan waayo guryaha wadaha bulsa hadduu waayo waa inuu teenda helaa waa inuu bacni laafin helaa laakiin qof aan teedada haysan bacda haysan sharna aan ku jirin cabiishna aan ku jirin jiinkada aan ku jirin yani jawaano iyo baakooyin maxay hatay waxa uu sheegay in cadaalad darro ay ka jirto qaabka wax loo qaybiyo dadka ku nool xerooyinka ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kuwa biyahoo shuwaya laba kaalo iska iyaala koona biyahoo shuwa biyaha loo keeno midna biyihii webiga cadowga ah ayuu- ayuu doonanaya oo yani magarta wasakda ah ayuu doonan macabaya taasoo keeni karta daaran calool iyo keeni karta marka runtii eh, gobolka hiiraan barakacayaasha yani hay-adaha samafalka sidii la rabay wax uma ma- uma fulin insha allah hadii dheeraa warkaas maxaa waa meel kastaan gaarsi doonaa waana ku xisaabtumi doonaa cadaalad darrada marka meesha khaliisa ninkaas yaa waarin doonaa kaaman qaar waa lagu yihi nin soona usii lagu gaadhiyahay biyana haasta tayadada u dhisan tahay oo baqigii kaylooyinka leegaa u dhisan tahay wax ka maqan binaadku waxaana baahiiskooda hoyga waa waa biy tan waad waa biyihii waa tan saddexaad waxaa waa naa soo laba qashin kuwana biyana ma haystaan biyihii tayada ma haystaan ama bax fiican ma haystaan tayadadii ma haysto biyo ma haysto soo laba haba sheegin kaarkaas waa sidi waa meesha ugu dambayso hay-ada waxaan hadda kor u sheegnay waa meeshaas ma tegi karneena geena dhaha anigaa keliya xildhibaanada gole shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya way bayogeeka cod aqbaliyadle ka ansixiyeen kanagdowka miisaaniyada dowladda lamada konton iyo siyeedka boqol qonto iyo saddex xildhibaanyo ogolaatay lama xildhibaanno ku aamusan weybana saasoo kale diiday boqol qonto iyo saddex xildhibaanyo ogolaatay lama xildhibaanno diidan weyba ku aamusay saddex xildhibaana wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo kulunku ku hadalaya golo shacabka jamhuuriyadda soomaaliga kama hadnagay sida fayle oyoon ansaxyenga wasiirka yasaasoo kale sheegay intiyon diyaaran ayan antiyo golo shacabka la wadaagan arrimo ku saabsan maaliyadda dalka goobjoogayaalka sugan magaalada boosaaso ayaan sheegan warbaahinta intiyo askari ku tirsan ciidamada badda puntland uuse toogasho ka dili lama askari kale aanasoo ku tirsanayeen yoona ciidamada askariga dilkan jaysidii askartiya la sheegay intiyo murmen ka hor dilkan tindhina way bana la sheegay intiuse rasaaska furya askartiya ka sugnaya meel maqaahide oo ka taala bartamo boosaaso way bana la sheegay intiuse kubasadii qofkii dilka jaysadii islamarkaana iyo dab roogan hay-ado ammaanka maamulka puntland ilaa iyo hadda ma jarta war rasmi oo ah kubahii taliska ciidanka badda puntland ee ka eedan dilkangeeka ku dhiimeelasa hooyo soomaaliyeed iyo weybaya xubnoosha kuwaaytay qaraxii ku dhiixo tilsahafi jimaadi un ha dhaafniya والدين سلمونكم وقتنا إن إسوا آويم ميلوفو جوكتي مريتنكي سعودي ماشي جوكتي ما هي فتاة شنا إي جوكتا أنا شخيتي weyb waaha sacdii salaybaan isaaqa weyba dhaawawiin ha ku diray qaraxyadii ishigigen ee jamaadi unaadhaafne kudhi hotel saxafi ee magaalada muqdisho waan weyb waa hooyo dhalishan u dhoga weyba ka jartay isbitaalka digfir ee banaadir rakaabkii saarnaay baabuurkii bialka ee gubadi ya ku mid haytii hooyo sacdiya weyba qaraxyadaas sacdii kuwaytay lamadiya lugooda to kumide gacamooshana afarfarnyooda iyo kuwayti jirshe qaybo kumide weybwaahano gubadanga weybasaasoo kala hooyo sacdii haytay hooyo leh sagaal bilood oo uure cunugana kadhamadi eheli walaal walarooga ama walcaawiyawmale markala ku reeba umaadiya muumine nuur maxamed sacdii umaadiya oo laka magacawo muumina yo idaacadda warsan waraysi kooban yasiidii weybaan kugu sheekaytay sidii walanka dhiyan gebartiye ii walaya qobada jarti waaniyo sheegday antiya baaqan darsadaasa ummada soomaaliyeeda waxay gabadha waxay gaaray qadar allay ku dhacday waxay gaaray madax waa ku siga labada lug way ka go'day gacanta saddex faraa go'day dhabarka waxaa galay waxaa iriraa galay waa jeexnay ilaa iyo ilaa iyo labada keliyood uu taagan yahay Al- alxamdulilah qadar ilaaha ku dhacday waxay ka imaatay bakaaraha ilmahay waxay u wadatay adeegta guusay degdelay beesisheedoo dhamaystay ilmihii raashin waxay usoo adeegay gurgeeda ex control ay u socotay haddii elkay saarneed roonayda oo gubati ay saarneed sagaal bilood ay eed haa ilmaha waa soo baxeen ayagaa koodiya ilmaha waa ku dhaxday feeraan ku jirnaa digfeer qaybta waxaan ku jirnaa laba boqol iyo toban iyo kow shan shan caruur shan caruurkii hadda dhintaa lix ku ahay aabbaha waa nool yahay Muxuu qabtaa?
waa jooga wuxuu qabta male magaalada oo isku wareega ilma lida u shaqaysanaysa dambuus u badanaysa abraarka waa afar asagoo iska ahaay asagoo iska ahaay alxamdulilah qadarigaha dhacay haye ad- adiga maxay u tahay gabadha saynab gabadha hooyadeeda ayada ka fiican tacaalaya maasha allah maasha allah maasha allah shaqaatiisa aada u dadaalid maasha allah habeen maalin waa kursaaran yihiin maasha allah ka xanaan maxaan qaabsana walaalahay muslimiinta inay ii kaalmeeyaan gabadhaas ay dadabadinay hadday caawiyaan kolley ummadana waxaan dhanaa waxka dhibka u haysta marka haddoo inay caawiyaan aan rabaa diinta ilaahay yidhaah wararkan oo derahay gobolka shabeellada hoose waybayo sheegaan anti baabuurka dhow saddex boqol oo baabuur ahaan roor ka weyn qaadayaan anti oo kaxayiran kaxayirayin duleedka degmada afgooy ee gobolka shabeellada hoose maamulka gobolka shabeellada hoose warbaahintan sheegaan anti baabuurtan sababta lan kaxayir yeeta anti ciidamada dowladda ee kasugan shabeellada hoose anti oo fadaan anti oo ku qaadan beesabaadhe gudoomiye kahayaanka gobolka shabeellada hoose cabdifataax xaaji cabdulle iyo warbaahintan sheega ante ciidanka dowladda iyo isbaara dhekadan jidadka ka yaala gobolka shabeellada hoose gaar ahaan duleedka degmada afgooya waybows sheegay intii baabuurtan lagu fadow beesa hardhaafe iyo umbii korna islamarkaadna maamulka gobolka shabeellada hoose iyo walbanku qobada kornaarintanga dowladda yahuudi kooxda iska caabinta reer falastiin ee xamaas iyo si wadajiran ogolaadeen codsi la xiriira xabajoojin oo iyo hajeediyeen dowladda masar lamada dhinac iyo ka dhawaaqan antiyong hogaansiman xabajoojin iyo codsadii dowladda masar taasoo ku meelgaar nagada doonta oo si rasmiyan in dhaqan galaana israa'iil iyo markii hore sheegtay intiya rogers duqeyntii irka i badda ee kuwada khaza muddo labaatiyo afar saacadood ee codsiga masar dartiisa mudiyar kureed iyo xukuumadda xamaas yana ka dhawaaqday hanti oo dhinasha roojiyayaan gentaalada iyo walyeelada badan jaysaden ay isku ka difaacaysa dagaalan dhexe israa'iil iyo ururka xamaas iyo ku dhii marinka khaza waybana ka dhamaday lama todoba qof in ku badan afar boqol gentaal iyo xamaas karidi israa'iil tag i xalay likumida shacab reer falastiin ayaa ka dhamatay dagaalka meelo afar qof oo ku tirsan ururka xamaadna dhakadila qaramada midoobaya waybaanka baaqday dhiniyada ka dagaalamay khaza antiyo rojan dagaalka kumanaan kun falastiin e iyo maalmooyinta dambeeyan iska isku kuroori minateedi oo ahaana soombasden bartamo iyo koonfurta khaza xerooyin qaxooti oo u n ka ku hirgeliyay meelasa anka dambeyntiina dhugunsidayaal boqolaal kumid ee shaqaalo dabdamiska maraykanka iyo la tacaalahayaan dabbiin oo ku kahya qaybo kumid ee koonfurtii waqooyi gobolka california anka yaraan konton qof iyo la xaqiijiyay intii oo ka dhamadeen dabkaas oo laga tilmaamay ko kumid ee haanka khasaaraga badan ee hamara gobolka california dabayla meelasa ku dhihayan iyo sababeen intii kumanaang minite iyo kabas beelanga dabkaas ku kahye california warkii haminama dhugunsudayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo ku dhugunsadaasiin surunkan inkaga bilaaliya farsameeyeye anashur ismaaciil axmed anasina dareer siyaasi jakartan hasinsaari nabadgelyo